iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee muujintii waxaa la shaabadeeyey boqol iyo afar iyo afartankii kun oo qof taas dabadeed waxaan arkay afar malaa'igood oo taagan afarta gees oo dhulka oo xajinaya afarta dabaylood si aan dabaylo ugu dhicin dhulka ama badda ama dhirta oo waxaan arkay malaa'ig kale oo ka soo baxaysa qorrax ka soo baxa oo haysata shaabadda ilaaha nool oo cod weyn bay ugu dhawaaqday afartii malaa'igood oo amarka lagu siiyey inay wax yeelaan dhulka iyo badda oo waxay ku tidhi waxba ha yeelina dhulka iyo badda iyo dhirta toona jeer aannu addoommada ilaahayaga wejiga ka shaabadayno oo waxaan maqlay intoodii la shaabadeeyey tiradoodii waxayna ahaayeen boqol iyo afar iyo afartan kun oo intaasaa laga shaabadeeyey qabiilooyinka reer bini israa'iil oo dhan qabiilka reer yahuuddah waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer rubeenna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer gaadna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer asheerna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer naftaalina waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer manasexna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer simecoonna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer laawina waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer isaakaarna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer sabaluunna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer yuusufna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer benyamiinna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun riyadii lagu arkay kuwii rabbigu soo madax furtay oo bal eeg waxyaalahaas kadib waxaan arkay dad fara badan oo aan ninna tirin karin oo lagala soo baxay qurun kasta iyo qabiil kasta iyo dad kasta iyo af kasta oo taagan carshiga hortiisa iyo wanka hortiisa iyagoo qabo khamiisyo cadcad gacmahana ku haysta caleemo timireed oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn iyagoo leh badbaado waxaa leh ilaahayga carshiga ku fadhiya iyo wanka oo malaa'igihii oo dhammuna waxay taagnaayeen carshiga hareerihiisa iyo odayaashii iyo afartii xayawaan hareerahooda oo carshiga hortiisii ayay ku dhaceen oo intay wejigooda dhulka saareen ayay ilaah caabudeen iyagoo leh aamiin ilaahaygu weligiis iyo weligiis ha lahaado barako iyo ammaan iyo xikmad iyo mahad iyo ciso iyo xoog iyo itaal aamiin oo odayaashii midkood baa jawaabay oo wuxuu igu yidhi kuwan khamiisyada cadcad qabaa yay yihiin xaggee bayse ka yimaadeen oo waxaan ku idhi sayidkaygiiyow waad taqaan markaasuu wuxuu igu yidhi kuwanu waa kuwii ka soo baxay dhibaatadii weyneed oo waxay khamiisyadoodii ku mayreen oo ku caddeeyeen dhiiggii wanka sidaas daraaddeed waxay joogaan carshiga ilaah hortiisa oo waxay isaga ugu adeegaan macbudkiisa habeen iyo maalinba oo kan carshiga ku fadhiyaana wuxuu dushooda ka dhisan doonaa taambuuggiisa oo iyana mar dambe ma ay gaajoon doonaan mana ay harraadi doonaan mar dambe qorraxda iyo kulaylkuna kuma ay dhici doonaan waayo wanka carshiga bartankiisa jooga ayaa wuxuu ahaan doonaa arijirkooda oo wuxuu iyaga u hoggaamin doonaa ilaaha biyaha nolosha oo ilaahna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa